ardayda danyarta ee kanoolka amamka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waa nool ku baradayaan iskuulka al axmaar primary and secondary school ee magaalada baydhabo iyo langobode xaflad laka abaalmariyay ardayda taas oona ka mutaysaday in dadaalsha walbarashada munaasabada iyo weybaa ku qayb galay maamulkii iskuulka macalimiin waalidiin gudiyada kaamamka iyo qaybo shal duwan ee bulshada waxaana ku mid ee maamulka iyo martadii a ku qayb galay munaasabada iyo ardayda ka bogaadeen dadaalsha walbarashada iyoona kala dardaarameen inay sii wadaan walbarashada waana ay ku mardheliyaan bacd asalaam hadhawaada meelan raaiso maadaama waqtigan hanin hortan eedii lama maasantin kelmadii ha koobe maadaama waqtigan nahay si la sheegay meelan raaiso iskuulka alcamaar waa iskuul meelan raaiso xaafadan horwadaag zoonahan alcamaar iskuul meelan raaiso walbarashadiis bilaash ow macalimiin tayale iyo walbadana roogan iskuulka meelan raaiso marxalado badan waxaa maray geeka meel raaysiisiin ba arga haytan alxamdulilah ardada meel raaysu nashaadaad in suubi ahaaynisiin ba arga haytan ilaahay ka mahadsan wabacdu waalidiin badan oo meel raaysu haniila dadaali iyo ka mahadsan meel raaysu doogay ma badi doona way faday meel raaysu ana afka waalidka ka hadale si isiinba ogdin guddi walbarashada afka waalidka ka hadale macalimiinta iyadan ku mahadnaga fade maadaama marxalado badan hamareen walbadan meel raayso hamareen iyadan kuma naga fadeen macalimiinta iskuulka alamaar bayl raayso iskuulka marxalado badan hamaray geeka marxalada usrooga waa walla ka faana kor marka hal qodoba waalidiinta kala dadaaran fadeen oo fursada ku faa'iidaysado qodobkana kala dadaaramo wali waayaha adduunka hadda geeka waa wal horumari wali la rooga xillagii xillo walbarashada rooma xillo oo walbarashada la kuwareegsa may rooga wali siinka dhiirigeliyey mise sinfaray mise siinka baraarajiyey walbarasho bilaash eh oo tayo leh iyo iskuulka alamaar singhay geeka maybaantu huruunana intuun ka dhiirigelina ardada oo dhakadaas iskuulka alamaar alamaar primary school kaas oona kaas oonaytay ee ardo ka galan ardo oonaytay ka guulaysteen tartan ya ka dhiirigeliyaan walbarashada sideebo mayb waa door muhiime dhata mayb waa ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aansheeninka tilmaami qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun may jinga kan wal og iyonaytay kan walan ogayna jinga maya jingme ow saas dartee anoo kumidaa barayaasha iskuulku may baanta munaasabadu ugu faa'idaysday waalidiinta ku xaadireen waalidow mayb waa ardadiin beeslaama iskuulku walaka baraay ardada soomaalida may baraase galni wada jira galni may waa mudi isqobsadaan wal gooyaan macalankiyoonaytay waalidka hoobus isqobsadaan may ba wala qobdo koran waxaa salaamaha qof walba mansilka iyo maqaamka uu ku fadhiyo ee ugu horeeya waalidiinta ardayda iyo maamulka dugsiga hoose dhexe ee lamaar runtii farxaday ii tahay galabta farxad inaan la hadli waayaan dareemaya yacni hooyooyin iyo aabayaal oo saan u faraxsan intaan waa hadiyad oo abaalmarin loo soo diyaariy runtii waa arrin aad iyo aad loogu farxo ilaah subxaana wa tacaalana wuxuu dhan yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutul cilma darajaat yacni cilmiga in la barto qof walba horta waajibay ku tahay ilaahayna mar walba wuxuu koryeelaya qofka wax barta qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun mar qof wax bartay iyo qofaan wax baran isku mid maaha waalidiinta waxaa ku dhiirigelinaynaa maanta waxaa haysataan fursad aad u qurux badan caruurtaada adoo lacag ka bixinaynin oo gurigaada jooga in magaalada aad joogto ilmihii wax firi ee lagu baro gabadha haddii halkan ka hadlaysay waxay ku hadlaysay ingiriisay ku hadlaysay laga yaabo hadda dadkan marti sharafta xataa qaar inay garanaynaan laga yaaba marka waalidow ka waran cunugaaga adoo gurigaa kuu jooga si firi ee ingiriis carabi qur-aan soomaali farshaxan wax walba lagu baraa runtii waa fursad aad iyo aad u wanaag badan inaa ilaahay ku xamdisaana runtii lain shakartum laasiidanakum ilahay haddii aa ku xamdisaan ilahay shukran shukran aad iyo aada umahadsanta shukran jazaakum allah khayr marka inaa ilaahay ku mahadisaan waayo ardayda waxa la baro waxbarashada dhibaato badanaa loo mari jiray waa dareemi karnaa dibadaha wax kusoo barannay dad badanoo waxaa jira hadda ilmahoodii xamar wax ku baranaya oo habeen walba ka walwalaya cunugaaga muxuu cuni doonaa gabadhaa gabar labaatan jir adi aadhasha maanta dee muqdisho aada waxay la kulmaysa aada ka warqabin iyo cunugaaga guriga asoo kuu jooga wax kuu barnaya runtii isku mid maahan inaa ilaahay u mahad celino maamulka dugsiga dhexe ee alamaarna runtii waa dad aad iyo aad u wanaagsan hadday idiin garteen waa inaa korontadii iyo biyihii iyo kiradii gurigii iyo waxyaabihii hallaa inaan adinkana aad la kaabtaan runtii faa'iido badan ay idintahay iskuulka al-amaar primary and secondary school ee magaalada baydhabo ayaa eh kosi bilaashe wallanka barow owlaada danyartee kanool kaamamka keenan magaalada baydhabo